halkani waa idaacadda e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegeystayaasheena qiimaha i qadarinta mudanu waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii xiisaha lahaa ay idiin soo diyaariyeen codka rajada barnaamijkan wuxuu soconayaa soddonka daqiiqa ee nixiga waxaanan hubaa inaad aad iyo aad uga heli doontaan barnaamijkan anigoo ah faarax waxaan si qaasa idinku soo dhoweynayaa barnaamijkan anigoo idin leh dhegeysi wacan ugu horeyn barnaamijka waxaad ku maqli doontaan ereyadii xigmadda lahaa kadibna waxaa inoogu xigayaa barnaamijka caafimaadka barnaamijka caafimaadka waxaa inoo soo jeedinayaa faarax kadib waxaa idin maqli doontaan ereyga nolosha kaas oo inooga imaanaya kitaabka quduuska ah bal marka hore waxaad dhegeysataan heestan soo socota waxaan filayaa inaad ka hesheen heesta iyada ah heese kale ayaynu idiin soo dayn doonaa intaynu ku guda jirno barnaamijyadeenna haddaba waxaynanu idinka codsanaynaa inaad sii dhegaysataan barnaamijyadan haddana waxaad ku soo dhowaataan eryadii xiisaha lahaa boqor daa'uud adigu waxaad leedahay dhudhun itaal weyn gacantaaduna way xoog badan tahay midigtaaduna way saraysaa carshigaaga aasaaskiisu waxaa weeye xaq iyo cadaalad oo naxariistaada iyo runtu iyo runtuna way ku hor socdaan waxaa barakadaysan dadka yaqaan dhawaaqa farxadda leh rabbiyow waxay ku socdaan wejigaaga iftiinkiisa maalinta oo dhan waxay ku reerayaan magacaaga oo waxay ku saramarayaan xaqnimadaada waxaan filayaa inaad ka hesheen ereyadaasi sabuurada ah haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka mowduuca aan maanta kaga hadlaynaa wuxuu ku saabsan yahay muhiimadda qoyska bal intaa ka horeysa waxaad sii dhegaysataan heestan dhegeystayaashiina qiimaha iyo qadarinta mudanu waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay la noolaanta dadka qaba aidiska mowduuciina maanta wuxuu ku saabsan yahay muhiimadda qoyska qoysyadu muhiimad weyn bay u leeyihiin dadka qaba h i v-ga ama aidiska guriga qoysku wuxuu ahaan karaa hoy meel dadku ku nasan karo iyagoo aaminsan in la jecel yahay lana ogol yahay meel geesi inay ahaadaan ama ay qariyaan dareenkooda haddii qofka qoyskaaga ka mid ah uu qabo h i v ama idis siyaabo badan ayaad ugu gargaari kartaa waxaad ugu gargaari kartaa inay nastaan adigoo u fulinaya shaqadooda guriga waxaad ugu gargaari kartaa adigoo siinaya cunto nafaqo leh uguna soo adeegaya suuqa una karinaya waxaad ugu gargaari kartaa inaad ka baabi'iso cabsidooda adigoo u muujinaya kalgacayl haddii h i v ama idisku aad qabto waxaa wanaagsan in qoyskaagu ogyahay waayo waxay ku siin karaan kalgacayl iyo taageero mustaqbalkaaga ayaad qorshe u samayn kartaa waxay kula qaybsan karaan culayska ka haystaa dhanka dhaqaalaha aad bay kuugu fududaan doontaa haddaadan qarin marxaladaada haddii qof ka mid ah qoyskaaga uu qabo aidis waxaad kartaa inaad raashin iyo biyo u soo qaahdid inaad dharka iyo go-yada ka dhaqdo iyo inaad kalkaalisid xasuuso haddaad qabtid h i v ama idis waxaad adeegsan kartaa aqoontaada oo aad oo dadka kale ayaad ugu gargaari kartaa waxaa qoyskaaga bari kartaa siduu u faafo idiska waxaad ugu gargaari kartaa siday ugu digtoonaan lahaayeen h i v-ga tani waa gacan ka geysashada ugu kalgacayl weyn oo aad samayn karto marmarka qaarkood markuu nin uu ogaado in afadiisu ay qabto h i v ama idis wuxuu ka fogeeyaa guriga ay ku wada nool yihiin marmarka qaarkood naagta ayaa ninkeeda hadduu qabo h i v ama idis ka fogeysaa amase ka tagta kala tegiddu waxay sababi kartaa mushkilido kala duwan shaki kuu jiro in caruurtoodu ay dhibaatoobayaan caruurta waxay weligood waxay waalidkood ugu baahan yihiin kalgacayl iyo hogaamin kala tegidoodu waxay sababi kartaa inuu h i v faafo tusaale ahaan ninka naagta qaba wuxuu qabi karaa h i v laakiinse wuxuu raboon karaa inuu guursado naag kale naagta cusub ee uu guursado waxa ay qaadi kartaa waxa ay ka qaadi kartaa ninkeeda h i v-ga waxaa wanaagsan inaysan kala tegin ninka iyo naagta isqaba h i v awgii ee ay mustaqbalkooda ku dadaalaan siday nolol wanaagsan u samayn lahaayeen mararka qaarkood qoysku wuxuu ku murmaa sababta u keentay h i v-ga arrintani waxay abuuri kartaa calool xumo weyn waxayna qoyska u keeni kartaa qorshe mustaqbalka ay u samayn kari lahaayeen oo adkaada waxay adayg uga dhigi kartaa inay ku noolaadaan xaqiiqada xasuuso dadka qaba h i v ama idis waxay u baahan yihiin macaamiil dhaqaatiireed si ay fiicnaan u dareemaan cimrigooduna uu u dheeraado ragga xaaska leh ama qaraabo kale oo magaalada ku harsan waxay weli taageero siin karaan xubin qoyska ka mid ah oo tuulada u laabanaysa waxayna u tegi karaan booqasho haddii naag la qabo ay dib ugu soo noqoto tuulada waxay horay u qaadan kartaa waxyaabaha ay leedahay oo ay ku iibsatay lacagteeda xaq bayna u leedahay inay haysato waxyaabaha ay leedahay waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi caafimaadka waxaanan rajaynayaa inuusan barnaamijkani ku dhaafi doonin marka xiga haddii aad hadduun inagu soo biirtay waxaad inaga dhegaysanaysaa waa idaacadda ee w r adventist world radio codka rajada ee lagu talagalay dadka dhammaan haddii aad doonaysid inaad inala soo xiriirto oad inoo soo qorto waraaqo adiga oo markaasi fikrad ka dhibanaya barnaamijyadan halkan ka soo baahino fadlan ciwaankiinu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad kusoo dhowaataan cashar diiniya oo inooga imaanaya kitaabka quduuska kadib markii aynu dhegaysano qasiidada ilaah ammaanka ah ee soo socota waxaana inoo soo jeedinaya barnaamijkaasi diiniga muuse dhegays wacan
maryamo bigaaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay iyadoo rag mug bay malaa'ig dhalaato markaasay uroodu mucjisa yahayd marka yuusuf arku kama duumayo markaasay caddeeyeen mucjisa yahayd jigtiin masiixa mawqa wiil arkeeno markaasay caddeeyeen mucjisa yahayd boqorkii maqlayba burungoodayo macnuhu la yaabay mucjisa yahayd uroodii lahaad buu mugdigii dhasho misbax baa lamoodo mucjisa yahayd maqaawirtii markay mudanaan arkeen meel kaalay mareenoo mucjisa yahayd arimayriciiba malaa'igu sheegto markaasay siyaabtay mucjisa yahayd masar in la geeyo muddo joogaba malaa'ig intaasuu mucjisa yahayd maryamo bidraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahayd
sidaas daraaddeed dadkan ha u ducayn oo iyaga aawadood kor ha ugu qaadin qaylo iyo salaad toona waayo anigu dhegu ma dhigi doono wakhtigii ay ii soo qayshadaan dhibkooda aawadiis taan jeclaa bal maxay gurigayga ku leedahay iyadoo kuwo badan wasaaqnimo la samaysay ma hilibka quduuskahu balaayada kaa qaadi karaa markaad shar samaysid ayaad rayraysaa rabbigu wuxuu magacaaga u bixiyey geed saytuun oo cagaar ah oo qurxoon oo midho wanaagsan cod buuq weyn ayuu dab kula daayey oo laamihiisiina way wada jajabeen waayo rabbiga ciidamada oo adiga ku beeray ayaa masiibo kaaga hadlay waana xumaanta dadka israa'iil iyo dadka yahuuda aawadeed taasoo ay qudhoodu isku sameeyeen markay igaga caraysiiyeen fooxii ay bacal u shideen oo rabbiguna taas wuu i ogeysiiyey waanana ogaaday markaasaad faliimahoodii itustay laakiinse anigu waxaan la mid ahaa neef baraar ah oo loo soo kaxeeyey in la gowraco oo mana aan ogeyn inay sirqool ii hindiseen oo ay yidhaahdeen geedka iyo midhihiisaba aynu wada baabi'inno oo aynu isaga ka goyno dalka kuwa nool si aan magaciisa mar dambe loo soo xusuusan laakiinse rabbiga ciidamadow adigoo si cadaalad ah wax u xukumow oo keliyaha iyo qalbigaba imtixaamow haddaba bal aargoosashadaada iyaga ku kordhacaysa aan arkee waayo dacwadaydii adigaan kuu soo bandhigay sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay dadka caanatood oo doondoonaya inay naftaada kaa qaadaan oo kugu yidhaahdaan yaadan gacantayada ku dhimanayne rabbiga magaciisa waxba ha kuu sii sheegin rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay bal ogow iyagaan ciqaabi doonaa barbaaradu seef bay ku dhiman doonaan oo wiilashooda iyo gabdhahooduba abaar bay ku dhiman doonaan oo innaba iyaga midna kama hari doono waayo dadka caanatood masiibaan ku soo dayn doonaa sannada ciqaabidooda rabbiyow xaq baa tahay markaan kula mudaco haddaba bal aan xukuumaddaada kaala hadlo sharowiyada jidkoodu bal muxuu u hagaagaa oo kuwa khiyaano kula macaamilooda oo dhammuna bal maxay u nabdoon yihiin iyagaad beertay oo weliba xidid bay yeesheen way koraan oo midhay dhalaan adigu afkooda waad ku dhowdahay laakiinse qalbigooda waad ka fog tahay laakiinse rabbiyow adiga waad i taqaan waanad i aragtaa oo qalbigaygana xaggaagaad u tijaabisaa iyaga u soo bixi sida ido la gowracayo oo u diyaari maalinta gowracidda ilaa goormuu dalka sii barooranaya oo uu waddanka oo dhan dooggiisu engegayaa xumaanta kuwa dhex degan aawadeed ayaa xayawaankii iyo shimbirihiiba wada baabeen maxaa yeelay dadku waxay yidhaahdeen isagu ugu dambaystayada ma uu arki doono haddaad rag lug ah la oroday haddaad rag lug ah la oroday oo ay kugu daaliyeen haddaba bal sidee baad fardo uula tartami kartaa oo haddii lagugu daaliyo dalkan nabadda ahaa oo aad isku halaynaysay haddaba bal maxaad ku dhex samayn doontaa kibirka webi urdun waayo xataa walaalaha iyo reerkii aabbahaaba khiyaano bay kugula macaamiloodeen oo weliba aad bay kaaga soo dabaqayliyeen inkastoo ay erayo wanaagsan kugula hadlaan ha rumaysan anigu gurigayga aniga gurigaygii aan ka tegay oo dhaxalkaygiina waan iska hooray oo tii ay naftiidu aad u jeclaydna waxaan gacanta u geliyey cadaawayaasheedii tan iyo dhaxalkay ahayd waxay ii soo noqotay sidii libaax kaynta ku jira oo waxay iigu noqotay sidii libaax kaynta ku jira oo kale oo codkayday kor iigu qaaday oo sidaas daraaddeed waan necbaaday
casharkaasi diiniga ee inooga yimid kitaabka quduuska ayaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena maanta kaasoo aad kala socoteen idaacadda ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan waad ku mahadsantihiin dhammaantiinba dhegaysigii aadina dhegaysateen waxaynu idinka codsanaynaa inaad idaacaddani ku wargelisaan saaxiibadiinna iyo eheladiinna una sheegtaan waxyaabihii aad ka faa'idaysateen haddii markaasi aad doonaysaan qorallo ka hadlaya caafimaadka iyo nolosha qoyska ama aad doonaysaan inaad wax ka barataan buugga nolosha ama aad fikrad ka dhiibataan barnaamijyadaynu halkan ka soo baahinno waxaad inoo soo qori kartaan waraaqo idinkoo kusoo hagaajinaya codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaankiinu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya intii aynu mar labaad hawada ku kulmayno waa faaraxo idin leh sidaa iyo nabadgelyo rabbiga haydin barakeeyo dhammaantiinba aamiin